wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ah dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed xuseen baraki oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay xafiiska mashruuca abaartire kaasi oo laga hirgelinayo xarunta dhexe ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee magaalada kismaayo wasiir axmed xuseen baraki wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay muhiimadda uu leeyahay dhismaha cusub ee xafiiskan mashruucani waxaa weeye mashaariicda wool bankiga aan la wadno ee biyaha quseeya wey laba mashruuc baan wadnaa labadaa mashruucba waxaa ku jira agab kala duduwan oo biyo ah oo la rabo in ama ceelal loogu qodo ama lagu dayactiro ama wara noocaasa waxaan markaa ka dhalatay dadkii howlwadeennada ahaa ee sida hadda tiimkani garab taagan ah markii aan shaqaalaysiinay inay meelay ku shaqeeyaanba aan weyne dad tiro badan baa wasaaradda ka shaqeeya oo ama injineera leh ama technical leh marka xafiiskana waa hore la dhisay sideed qoluu ka kooban yahaan u malaynaya isagoo dhanba kadib xafiisyada kalaan dhisnay xaggan warehouska ilaa iyo afar xafiisa ku dhex jira way anfici waayeen tiimkii iyo dhammaan howlwadeennadii marka mashaariicdaasi ayaa marka waxaan ku darsannay konseptiya way injineerka iyo tiimka qoreen oo ah in la helo bal office dadka howlwadeennada ah saddex sano wax gaaraya waanu daba soconnay in xafiiskan lasoo abruuf gareeyo oo fankiisii la helo waxaa aad nogala shaqeeyey wasaaradda howlaha guud injineeradeeda oo qayb ka ahaa requirementiga in dhulkii la testigareeyo ciiddii la testigareeyo foundationkii la testigareeyo marka finally adugu markii wolbankigii iyo tiimdee kala duwan oo ku shaqa leh shaqooyinkan abruufaladoodii ay soo dhammeeyeen broseskii ayaan maanta waxaan u taagannahay dhagaxdhiggii shaqaduna way bilaabmaysaa nimankan odayaasha ahee kontraktarka ah ee dhisi doona bildinka ayaan ku wareejinaynaa annagu marka waxaa noo soo baxday inaan barakici doonno muddo bil iyo laba iyo saddex inta shaqadaa laga dhammaynaya waxaa meesha ka soo bixi doona ofiskan quruxda badan in yar dib dhaqaaqa hadda waxaan degannahay intanaan degannahay hoose marka waxaa la saarayaa exactly the same inta aan degannahay hoose in la mida ayaa kor la saaraya oo hal dabaq oo kaleeta ah ama hal floor oo kaleeta ah marka waa architectigii iyo designkii alxamdulilah waa maalin weyn weeye